ina la haweyna ila raajicuun marka hore badarada kulmiya aada mahadsantihiin waxaa waa tarsibteedaanl ugaadka ugaas xuseen maxamed daawuud ayaa maanta barqadii gacanka xaq daran kooxa dabley waxay ku dileen degmada yakshiid ee gobolka banaadir
haye wax sabab ah
wallaahi wax sabab ah kolley waxa waaye dadkii dadka dilkooda caadaystay oo in badan ummadda hukumaadkooda caadaystay ayaa maanta dil u geystay oo kooxa bistooleyana xeybtooda la garanaynin ugaaska iyo asgari la socdo staafkiisa ah
waa gartay marka sidaas bay wax u dhaceen ugaaska meeshii waa ku dhintay marka dhammaan waxaa ugu taxsiininaa dhammaan waxaa ugu taxsiininaa eheladii qaraabadii oo ka tago anaan kamid ahay run ahaantii waa geeri aad u xanuun badan marka waa rin laga naxo marka dadkii in badan dhibkaas geystana ilaahay idankii waxaan rajeynayaa inay xaqa uu qabto run ahaantii ilaamaha amniga dowladda federaalk soomaliya waxaan ka rajeynaya in badan inay gacanta kusoo dhigi doonaan waana waafaji doonaan sharciga
waa gartay kadib maxaa dhacay
cabdullahi intaas waa dhacday oo ugaaska iyo sukariga barta way ku dhinteen kabacdina waa lasoo qaaday aaskiisa haddaan dhamayna oo aan dul taaganahay oo gabagaba noo maraya marka xaalka meeshaas ku maraya alxamdulilah waxaa kaloo la sheegayaa in laba ruux oo kalena ay ay geeriyoodeen oo arrimo muran la xiriiro oo isla geerida ugaaska ah taasi waa arinta fimilka fimilkana sidaan xogta ku helnay amba xogta aan ku hayo waa arin ka dhalatay aaska amba ugaaska aaskiisa oo ismaandhaafir ku yimid kabacdina ay gacankada isku bedeshay oo meesha isku dhintay nabadda maxamed cumar caawe waxaa kaloo ku dhaawacmay sargaal ciidanka asluubta ka tirsan oo lagu magacaabo mukhtaar shii cali intaba waxaan ugu barana sargaalka dhaawiis inu ilah ukaga dhayo nabadoonkana in ilahu jannadii firduusa ka waraabiyo marka geerida haddii la isku daro imise ayay tegaysaa
wararta waxaa waaye ugaaska iyo asgarigii ilaabad u ahaa oo dileen nimankii caadaystay dilka ummadda soomaaliyeed caadaystay iyo nabadoonka oo markii dambe arin dalka dhexdiisa hadal ka dhacay kabacdi gacanka hadal isku bedel in badan wadarta guudna waa saddex oo ugaaskii iyo nabadoonkii iyo asgarigii ilaalada ugaaska ahaa marka nabadoonka waa garanay sarkaalkan kale ee asluubta ahna asaga qaabka u dhaawacmay
cabdullahi sargaalka asluubta iyo nabadoonka hal meel bay ku wada sugnaayeen sidaa darteed sargaalka kala celin buu ku jiriy kala celintiibaa xabadii galaafatay sidaas sargaalka dhaawac kusoo gaaray
waa gartay wasiir waxaan ku weydiiyey murankan uu nabadoonka iyadoo meydka ugaaska uu yaallo murankan maxaa keenay oo nabadoonka uu sababsaday
waxa goobta keena waa ismaandhaaf ka dhasho ugaaska dhalinyaro oo in badan uu beesha ka tirsan oo hooshii dhaca ka waday nabadoonka ay isku dhaceen sidaa darteed sargaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyed oo ciidalka kamid ahaa ayay ismaandhaaf sameyn nabadoonka dhintay iyo sargaalka sidaasna xabaalkii ku dhacay haddana dalka wuxuu uga fadhiyaa in badan inuu xalka gaaro dhib kalena uu noo soo laabay intii ilaahay qadiro hadda dhacan ay nagu adaato nabadoonka ninka dil waa nin ka tirsan ehelka oo la barbaranayo sidaa darteedna waxa waaye ehelka ay ka wada fadhiisanahay waa waxa gacankaha ismaandhaaf dhacay kabacdan gacankaha la isku bedelay sababana qadarti iyadoo ay qadartina qoran tahay
waa gartee bal waxaad iiga warantaa ugaaskan geeriyooday taariikhdiisa oo kooban
ugaas xuseen maxamed daauud waa ugaasyada soomaaliyeed dhaqanka soomaaliyeed wuxuu kamid aha boqol iyo soddon iyo shantii soo xulay xildhibaanadii soo doortay madaxda dowladda federaalk xildhibaanadii dadka soo xulo kamid ahaa ugaaska waa run ahaantii taariikhdiisa inta lagu soo koobi karo ma ugaas in badan aada u afgaaba run ahaantii jecel horumarka soomaaliya in badan isku xiran yihiin duwaabka dhaqanka dhan walba ay ka tirsan yihiin in badan lawada xiriiro run ahaantiina ka taliyo samaha iyo aayaha soomaaliya
waa gartay marka hadda saddexdii meydba waa la aasay wasiir maxaa xigi doona maxaa go-aan ku gaarteen
in badan horta waa isku wada yimid tolka dhan waa isku wada yimideen oo hogaaminaya xildhibaanka dowladda federaalk soomaaliya inoogu jiro xildhibaan cali yuusuf cusmaan iyo jananka janaal faarax qare dhammaan intay tolka xeel haye iyo intii nabadoonaba amba wada dhaqan ah waa isku wada yimideen in badan xalkoodii hadda aan gelayna maadaama hadda ugaaska aaskiisa aan kasoo laabano ugaaskan aan haysano xalkiibaan gelaynaa